لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحصول الإسلامية أما الحصول الإسلامي ستيريو عن بوكسة هرقيسة انت أين المحاضرة يدن وحاين سويديننا كما أيا تعال إن وكدنت مخمارة إساق أو كجرة كما أيا تعال إن وكدنت إساق أبن أبوي دقن أما حضالها كدع أما دلها كدع كما أيا تعال إن وكدنت مخمارة أما كونفير أما دا سينما أما سيدين إن وكدنت كما أيا تعال إن وكدنت إساق أوقع تقسيسا كما أيا تعال إن وبه استاجو إساق وسيار أبدا كما أيا تعال inuu dhinto isagoo dad muxaadaradan ciwaankeedu waxa weeyaan suu-ul khaatima amaba xaakuma xumaanta isaga ayaa sheekhu inoo faahfaahin doonaa falyatafadal mashkuuran alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi ddiin allahuma wafiqna min alqawli waalcamali lima tuxibuhu watardaa waxaa walaalayaal khamiistan khamiistii ka horeysay muxaadaradeenu ay ka waramaysay almowtu wamaa fiihi min alcubaad geerida iyo waanooyinka ugu sugan qofka muslimkaa iyo sida ay tahay qofka muslimka ah inuu ugu diyaar garoobo maalmahaasi sugaaya inay la kulmaano ay tahay lagaba maarmaan waxaynu tilmaanay rabbigeen tabaaraka wa tacaala adduunyadan inuu ku xukumo inay noqoto mid dhammaata oo suusha sida ilaahay yihi kullu shayin haalikun ilaa wajha lahu alxukmu wa ilayhi turjacuun shay waliba waa baaba-ayaa rabbi mooyaane tabaaraka wa tacaala ilaahay baa xukumka iska leh xagga ilaahay baana dadka loo celinaya haddii adduunyadu cid ay u daa'imayso waxay u daa'imi lahayd nebi maxamed oo ahaa rasuulu rabbi alcaalamiin laakiin waxaa u yimi malaku jibriil calayhi salaatu wasalaam isagoo u sida war xaqiiqa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ataanii jibriilu faqaala yaa muxamed cish maa shi'ta fainaka mayit waaxbib man shi'ta fainaka mufaariqu wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bih waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu billeyl wacizuhu istignaa'uhu can innaas rawahu alxaakim walbayhaq wuxuu leeyahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxaa yimi malaku jibriil waxa uu yihi malaku jibriil nabi maxamedow intaad doonaysid noolow mid dhiman ayaa taho adduunyada ka tegaaya ciddaad doonaysana jeclow mid nool iyo mid moodaba mid ka tegaaya ayaa tahay oo geeri ay kala kaxaynayso waxaad doonaysana samee fa innaka majziyun bihi waa lagugu abaalmarinaya waxaad ogaataa qofka muuminkaa sharaftiisa iyo qiimihiisu waxa uu ku jiraa inuu habeenkii ilaahay tabaaraka wa tacaala u tukaduu isu taago waxaa sharaftiisa iyo qiimihiisu uu ku jiraa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala baahidiisa u bandhigto ibni aadamka inuu ka kaabsoon yahay oo mid ka maarmay uu yahayna uu muujiso xaqiiqadu waa sidaa walaalayaal in qof waliba uu ka tegi doono adduunyadan wax kastoo uu jecel yahayna ay kala faariqi doonaan arrin kastoo uu sameeyana lagu abaalmarin doono waxaase ta muhimkii ay tahay inaynu ogaano acmaasha ibni aadamku adduunyada ay ku samaynayaan halka ay ka xumaanaysa ama ay ka hagaagaysa waa khaatimada iyo gebagabada qofka ilaahay khayr la doonaa waa ka wanaag loogu khatimay sida uu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ida araada allahu bicabdin khayran istacmala ilaahay haddii addoon khayr iyo wanaag uu la doono wuu shaqo gashadaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiila maa yastacmilu wuu shaqo gashadaa macnaheedu waa maxay bay yidhahdeen saxaabadu qaala yaftaxu lahu camalan saalixa bayna yaday mawti xataa yurdii calayhi man xawla rawaahu imaamu axmed bisanadin saxiix wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay addoonka wuxuu u furaa camal saalix oo wanaagsan oo u waafajiyaa camalkaasi addoonku uu qabanayo maalmaha uu dhiman doono ka hor ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkaasi uu ka dhigo mid ay raalli ka yihiin cidda ku hareeraysan ee khalaa'iqda ilaahay ah xaaladda caynkaasi isagoo ku sugan ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala nafta uu ka qabtaa qofka khayr uu la doonay wa fii riwaayatin tahara waxaa rasuulku mar kale u yihi calayhi salaatu wasalaam addoonka ilaahay khayr la doono wuu dahiraa qaaluu wamaa tahuuru lcabdi yaa rasuula allah addoonka sideebaa loo dahiraa bay yidhaahdeen saxaabadu qaala camalun saalixun yulhimuhu iyaa xataa yaqbidahu calayh dahiritaanka ilaahay addoonka uu dahirayo macnihiisu waxa uu yahay inuu rabbi tabaaraka wa tacaala waafajiyo camal wanaagsan oo uu ku ilhaamiyo camalka wanaagsan isagoo samaynayo nafta rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka qab addoonka khayr la ilaahay uu la doonay isagoo camal saalixa samaynaya ayaa geerida ay u timaadaa nafta laga qabtaa waxa uu yahay qofka khasaare walaalayaal ee khayr iyo wanaag oo dhan laga manciyo laga hor istaagay ka maalmaha cumrigiisa iyo noloshiisa xumaan lagu khatimo oo nafta laga qabto isagoo ku sugan xaalad rabbi tabaaraka wa tacaala aanu raalli ka ahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadho gelinaysa waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ana alcabda yubcatu calaa maa maata calay addoon kasta waxaa lagu soo saarayaa maalinta qiyaamo wixii uu ku dhintay wixii markii nafta laga qabtay ama horteed uu samaynaayey isagoo samaynaya baa ilaahay la hor keenaya subxaanahu wa tacaala taas waxay nugu beeraysaa walaalayaal baqaa aad iyo aad u fara badan oo waa inaynu ka baqanno min suui lkhaatima in acmaasheenna lagu khatimo xumaan iyo macsiyo oo ilaahay leena horkeeno subxaanahu wa tacaala inagoo macsiyo iyo xumaan samaynayna yowma alqiyaama oo ilaahay agtiisa aynu ka fadeexadowno khalqiga dhexdoodana aynu ka fadeexadowno ilaahay baynu ka magan gelaynaa khaatimada xun waa inaynu aad iyo aada uga baqanno asbaabteedana aynu ka dheeraano siday ahaayeen dadkii u wanaagsanaaye innaga inaga horreeyey waxaa hadalkeennu maanta uu ku wareegi doonaa oo aynu ka hadli doonaa calaamaatu suui alkhaatima wa asbaabiha calaamaadka tusiya addoonka in loogu khatimay noloshiisii xumaan cumrigiisina uu ku gabagaboobay waxaanu ilaahay raalli ka ahayn iyo asbaabta keensata arrimaha noocaasiya ilay rabbi tabaaraka wa tacaala addoomihiisa ma dulmiye intaa horteedse waxaa muhima inaynu ogaano insaanku hadduu yahay mid ilaahay ku mashquulsan intuu adduunyada joogo ku mashquulsan oo ka shaqeeya rabbi xuskiisa iyo jacaylkiisa maalmaha uu nool yahay arrinta caynkaas iyo midhaheeda waxa uu goostaa maalinta uu ugu baahi badan yahay oo uguna awood daran yahay waa maalinta naftiisu ay u baxayso xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddiise addoonku uu yahay mid ku mashquulsan shay kale oo rabbi tabaaraka wa tacaala aan ahayn maalmaha uu nool yahay ee caafimaadka uu qabo waxaa addoonka ku adkaanaysa inuu qalbigiisa iyo carabkiisuba uu ku mashquulo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ay geeridu u timaado sida awgeed ayaa waxaa la gudboon qof kasta oo caqli leh inuu qalbigiisa iyo carabkiisaba baaro oo uga caado dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa wakti kasta uu joogo iyo meel kasta uu joogo si ilbiriqsiga caynkaasi ee nafta laga qabanaayo ee haddii qofku uu guul daraysto guul dara joogta ay noqonayso u uga badbaado ilaah baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala an yuciinana calaa dikrihi wa shukrihi wa xusni cibaadati ilaahay haynagu kaalmeeyo hayna waafajiyo xuskiisa iyo maadnaqiisa iyo cibaado wanaagsan inuu la nimaadno haddii addoonku uu yahay walaalayaal xaaladda qalbigiisu uu xaadir yahe kaamil uu yahay awooddiisuna ay dhammaystiran tahay mid addoonku uu ka xoog roonaaday oo addoonku u isticmaalo u adeegsaday wixii uu doonayo ilaahay macsiyadiisa hadduu yahay addoonku xaaladda uu caafimaad qabo ee awoodiisa caqli ay dhammaystiran tahay mid ilaahay iyo xuskiisa moogan qalbigiisu aanu ilaahay xusuusnay carabkiisu uu ka cadilan yahay rabbi xuskiisa xubnihiisuna ay yihiin kuwa ka taagan cibaadada ilaahay maxaa laga filanaya addoonku markuu awood dareeyo addoonka marka nafta laga qabanayo geeridu ay u timaado qalbigiisuna wuu daciifaya carabkiisuna waa daciifaya xubnihiisa kalena waa ay daciifayaan waxaanay ku mashquulayaan xanuunka iyo dhibka iyo sakaraadka ka haysta geerida xaaladda caynkaas iyo weliba shaydaanka awoodiisa oo dhan buu isu keenaya iyo xeeladihiis waxaanuu isku dayayaa addoonka inuu fursadda ka faa'iidaysto si camalka u dambeeya addoonku uu samaynaya mid xun uu noqdo oo addoonka xumaan loogu khatimo xaaladdaasi shaydaanku u xoog badan yahay addoonkuna uu u daciifsan yahay yaad u malaynaysaan inuu badbaadayo waxaa badbaadi kara uun cidda ilaahay subxaana wa tacaala uu sugo yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqawli thaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa yudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu ma yashaa ilahay waxaa xaqa uu ku sugaya oo tawxiidka inay ku dhawaaqaan uu waafajinaya marka naftu ay ka baxayso kuwa mu'miniinta ahaa markii ay noolaayeen awoodda iyo xoogga ay lahaayeen maalmihii adduunyada ay joogeen waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu waafajin ahayn hadal wanaagsan iyo in laa ilaaha illallah loogu khatimo noloshooda kuwii daalimiinta ahaa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisii meel kaga dhacay addoomaha rabbi tabaaraka wa tacaala dulmiyi jiray sideeba walaalayaal loo waafajinayaa khaatimada wanaagsan qof qalbigiisu kaafil uu ka ahaa ilaahay subxaana wa tacaala oo ahaa mid hawadiisa raacay ahaa mid qalbigiisa iyo carabkiisuba ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ka fog yihiin addoonuu noqday hawadiisa shahawaadkiisa maxbuus u ahaa carabkiisu uu ka qalalaa ilaahay xuskiisa xubnihiisu ay ahaayeen kuwa ka cadilaa oo ka taagnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala taacadiisa kana shaqaynaayey rabbi tabaaraka wa tacaala macsiyadiisa iyo waxa ilaahay ka cadhaysiinaya arrinta caynkaasi walaalayaal garashadeeda iyo ogaalkeedu waxay nagu beeraysaa cabsi fara badan sidaa awgeed ayaa a'immadu waxay odhan jireen raxmatullaahi calayhim baqaha laga baqdo khaatimada iyo qofka waxaa lagu gebagabayn doonaa waxaa dhabarka ay ka jabisay oo ay dhabarka goysay almuttaqiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda waxaad moodaa iyadoo dadka ilaahay ka baqdaa sidaasi ay uga baqanayaan khaatimada xun in dadka in badan oo kamid iyagoo ilaahay caasiyaya subxaana wa tacaala daalimiin oo gardarhoolayaala waxaad moodaa inay haystaan in damaanad la siiyey sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi am lakum aymaanun calayna baaligatun ilaa yawmi alqiyaama ina lakum lamaa taxkumuun salhum ayuhum dalika zaciim macsi ayay ku jiraan haddana ilaahay bay wanaag ka filanayaan subxaana wa tacaala baqan maayaan oo ka warwari maayaan xaaladda ay ku dhiman doonaan iyo geerida dabeed waxay la kulmi doonaan kuwaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu ku leeyahay ma dhaara ayaa laydin galo waa laydin dhaar ilaa yawmi alqiyaama inaad tihiin kuwa badbaadayo wax dhibaato aba yaraatee aan la kulmahayn arrinta caynkaasi ayaa idin damaanad qaado damaanad uga haysataan ana waxa aad ku nooshiin waa maaweelada nafta weeye cid idin ballan qaado oo damaano idin siisayna ma jirto oo idin sheegtay in wanaag laydinku khatimi doono noloshiina khaatimada xun walaalayaal waxay leedahay calaamaad ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan oo khalqiga ka mida uu ka muujiyey markii naftu ay ka baxaysay amaba si ay ka baxday ama markii la aasayay ama maydkooda la maydhaayey ilaahay tabaaraka wa tacaala calaamadaha uu ka muujiyey dadka qaarkood markii ay dhimanayeen amaba si ay dhinteen waxa ay tahay mid rabbi tabaaraka wa tacaala xikmad iyo ujeeddo uu ka leeyahay ujeeddadu waxa ay tahay in dadka nool ay wax ku qaataan ay ku cibro qaataan oo khaatimada xun ee calaamaadkeeda ilaahay khalqiga qaarkood uu ka muujiyey daabta keensatay inay ka dheeraadaan waxaa ka mida walaalayaal calaamaad ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka qaarkood uu ka muujiyo marka naftu ay ka baxayso almowtu cala almacsiya inuu addoonku dhinto naftu ay ka baxdo isagoo ilaahay subxaana wa tacaala caasiyaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cadhaysiinaya qofku haddii uu dhinto isagoo macsiyo samaynaya oo aan ka toobad keenin oo ilaahay aan uga soo noqon taasi waa calaamad cad oo tusinaysa cimrigiisa iyo maalmihii noloshiisa in xumaan lagu khatimay oo lagu gebagabeeyey tusaalayaal fara badan baa la arkay oo calaamada noocani ay leedahay cahdigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo maalmihii rasuulkeenu uu noolaa waxaa jiray laba nin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la socday waxa ay kula jireen jihaadkiiyo la dagaalanka cadowga haddana rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay labadaasiba inay naarta gelayaan iyadoo arrinka noocaasiya saxaabadu aada iyo aad ay ula yaabeen waayo nimankaa wanaagun baa uga muuqday laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay uu uga warramo u sheegay xumaan iyo macsiya labadaa nin ay qarsanayeen oo dadkana wanaag bay u muujisanayeen ilaahayna tabaaraka wa tacaala marka dadka indhahooda ay ka qarsoomaan ayaa ay caasiyaya rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay saxaabiga la dhaha saca sahal ibnu sacad assaacidi nadara anabiyu calayhi salaatu wasalaam ilaa rajulin yuqaatilu lmushrikiin waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu eegay nin safka muslimiinta ku jira oo gaaladii la dagaalamaya wa kaana min acdami lmuslimiina hanaa'an canhum waxaanu ahaa ninkaasi muslimiinta ninka ugu waxyeelo badan kuwa gaalada ah faqaala calayhi salaatu wasalaam man axaba an yandura ilaa rajulin min ahli nnaar falyandur ilaa hada rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka doona inuu eego nin ahlu naarka ka mida ninkaa gaalada qoorta ka guraya ha eeg fatabicahu rajulun falam yazal cala dalika xata juric faistacjala almowt faqala bidubaabati sayfihi fawadacahu bayna sadyayhi fataxaamala calayhi xata kharaja min bayni katafay nin saxaabada ka mida ayaa ninkaasi dabagalay isagoo doonaya bal inuu ogaado ninkani sababta naarta uu ku gelayaa waxa ay tahay ninkii siduu gaaladii u leynayay baa la dhaawacay dabeetana waa sabri kari waayo xanuunkiibu u adkaysan waaye seeftiisi ayaa labada naas dhexdooda intuu inta uu afka u saaray ayaa uu ku dul fadhiistay ilaa labada garab dhexdooda ay kasoo baxday markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkii uu yidhi halkaasi uu ka muuqday oo ay muuqatay ninkaasi sababta naarta uu ku gelaya inay ahayd in loogu khatimay noloshiisii isagoo ilaahay caasinaya subxaana wa tacaala waayo qofku inuu naftiisa dilaa waa xaaraan waana macsiya rabbi tabaaraka wa tacaala aan u ogolayn marka ninkaa khaatimadiisii waxaa xumeeyey macsiyada caynkaasi uu ku dhin waxaa kaloo jira tusaalayaal fara badan oo culimadu kutubtooda ay ku qoreen kuwaasi oo tusinaya dad fara badan oo dhintay iyagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala caasiyaya taasina calaamada u noqotay inay yihiin kuwa khaatimadoodu ay xumaatay ilaahay khaatimada aynoo hagaajiye waxaa ka mid ah ahlulcilmigu ay tilmaamaan nin ka mida dadka khaliijulcarabi degan weliba da-diisu ay weyn tahay oo ka mid ahaa dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala caasiya ayaa u safray wadamada gaalada mid ka mida dabeetana khamri ayaa uu ka dhargay oo si xunu uga dibiray markuu yalaaluga iyo xanuun dareemay buu galay xamaam iyo suulida si uu ugu soo matago albaabkuwa hoos kas hoosta kasoo xidhay dadkii meesha la joogay markuu soo bixi waaye albaabkii ay ku garaaceen ay yaabeen ayaa albaabkii ay jebiyeen dabeetana waxay u galeen ninkiio naftu ay ka baxday oo madaxa kula jira godkii suuliga iyo najaasaadku meeshii ay marayeen bal u fiirsa addoonkaasi khaatuma xumada uu ku dhintay isagoo khamri cabsan oo sirkhaansan oo xaaraantaasi ka dhargaaya naftu ay ka baxday xaaladda xune uu ku dhintana bal u fiirsa saamayso iyadoo uu ku jiro mee meelaha la gala meesha u xun adduunyada inta aynu joogno oo najaaso dhex fadhiya ayaa naftu ay ka baxda waxaa laga yaabaa saasoo kale dadka qaarkood iyadoo ilaahay tabaaraka watacaala cid aan ahayn u sujuudsan inay naftu ay ka baxdo sida culimada qaarkood ay tilmaameen nin dhalinyaro oo ka mida dadka ilaahay caasiyo subxaana wa tacaala oo ku caasiyo khamri ay cabbaan iyo mukhadiraad ay isticmaalaan iyo xumaan iyo fawaaxish kaloo ay sameeyaan ayaa isagoo sirkhaansan oo sugaayo inuu xumaan kala sameeyo faaxishatu zina ayaa waxaa kadib dhacday cidduu doonayo xumaanta inuu la sameeyo muddo markuu sugaayo qofkaasi uu soo gaadhay ayuu khara saajidan laha gabadhaasi ayaa u sujuuday bay yidhahdeen culimadu famaa qaama min sajdatihi sujuuddii kamuu soo toosinba sidii bay naftu kaga baxday ilaahay cid aan ahayn isagoo u sujuudsan ayaa nafta ay ka baxday maalinta qiyaamana isagoo qofkaa u sujuudsan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala la horkeeni doonaa waxaa ka mid a walaalayaal calaamadaha tusinaya qofka khaatimadu inay ka xumaatay in qofku uu ku dhawaaqi kari waayo laa ilaaha ila allah marka naftu ay ka baxayso rasuulkeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi min addunya laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka hadalka u dambeeya adduunyada uu kaga baxaya uu noqdo laa ilaaha ila allah jannada ayuu gelayaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalka caynkaasi iminka waa inoo fudud yahay oo qof waliba waa isku odhan karaan laakiin xaaladaa qofka naftu ay ka gurmayso geerida ay u timaado dad fara badan baan la waafajinahayn kelmadda caynkaasi inay ku dhawaaqaan oo qofkii qalbigiisa iyo carabkiisu wax kale ay ka shaqayn jireen ilaahay xuskiisana ay mooganaayeen ee ay ka fogaayeen ee gaalnimo ku hadli jiray ama macsiyo un ku hadli jiray ama adduunyo un ka sheekayn jiray dadka caynkaasiyo lama waafajinaayo inay kelmaddaa wanaagsan ku dhawaaqaan oo hadalka u dambeeya adduunyada ay kaga baxayaan kelmadaasi ay noqoto wuxuu leeyahay caalimka la yidhahda ibnulqayim raximahullah uma amrun akhwafu min dalik waadhaa minhu waamar wahuwa an yakuunahu qalbuhu walisanuhu cinda alixtibaari walintiqaali ila allahi tacala farubama tacadara calayhi الnutqu bishahaada kama shaahada annaasu katiira min almuxtabariina asaabahum dalik waxa waxaaba ka daran buu leeyahy ka cabsi badan oo ka qadhaar badan qofka marka naftu ay ka baxayso ee geerida ay u timaado inuu qalbigiisu garabkiisa uu ka baxuu kaalmayn waayo carabkiisu uu saacidi waayo xaalada nafta ay ka gurmayso xagga ilaahay u socdo waxaa laga yaaba uu leeyahy dad fara badan inay ku adkaato ay kari waayaan in shahaadatu laa ilaha ila allah ay ku dhawaaqaan hadda hadalkii kale way awoodayaan laakiin laa ilaha ila allah unbaa dhagax lagaga dhigaya ilaahay baa ku adkeeyey subxaanahu wa tacaala ilaahayna inuu dulmiyo meeluu kaga dhacay maaha xumaantii iyo macsiyadii ay samaynayeen ayaa soojisay inay adduunyada kaga baxaan hadalka u wanaagsan ee u qiimo badan in fara badan bay dadku arkeen buu leeyahy ibnulqayim raximahullah kuwa naftu ay ka baxayso tawxiidka loo laqinayo war laa ilaha ila allah hebelow dhan la leeyahay ama heblaayay laa ilaha ila allah oo haddana aan awoodahay wuxuu leeyahay qaarkood waxaa lagu yidhi laa ilaha ila allah qaala aahin aahin laa astatiicu an aquulaha waxay yidhahdeen inta tah qofkii uu muujiyey awoodi maayo laa ilaha ila allah inan idhaahdo qalbigii ayaa soo dallici karaa in kelmadda caynkaasiya carabkiina ku dhawaaqi kari maayo wa qiila liaakhar qul laa ilaha ila allah fajacala yahdi bilghinaa xataa qadaa qof kalena waxaa lagu yidhi war laa ilaha ila allah dabeetana waxa uu bilaabay inuu heeso isagoo heesaaya ayaa naftu ay ka baxday waayo qalbigiisa ayay heesi ka buuxday laa ilaha ila allah baanu qalbigiisu ku camirnayn iyo tawxiidka rabbi tabaaraka wa tacaala carabkiisa ayaan u baran xuska ilaahay ee u bartay heesta iyo xuska shaydaanka dabeete qofku xaalada caynkaasi ah wixii qalbigiisa ku weynaa carabkiisana inta faraha badan le uu kaga dhawaaqi jiray uu ka xusi jiray ayuunbaa xaalada caynkaasiya kasoo baxaaya wa kullu inaain biladii fiihi yandaxu weel kastana wuxuu burqadaa amabase kasoo daata waxa ka buuxa qofka haddii qalbigiisa ilaahay uu ku wen yahay ilaahay xuskiisa ayaa xaalada caynkaasi u ku dhawaaqaya haddii carabkiisa xuska ilaahay uu ku badnaa ilaahay xuskiisa isagoo haya ayaa naftu ay ka baxaysaa haddii isagu ahaa mid wax kale inta badan ka shaqeeyo wax kale qalbigiisa uu ku wen yahay wax kale inta badan ku hadla waxa ayuunbaa carabkiisa kasoo baxayo uu ku dhawaaqaya marka naftu ay ka baxayso nin kale ayaa waxaa lagu yidhi war laa ilaaha ila allah dhayada naftu ay ka baxayso markaasaa wuxuu leeyahy maa yugnii canii laa ilaha illa allah inan idhahdaa maxay iga taraysaa wamaa acrifu anii sallaytu lilahi salaa walam yaqulha waqada garan maayo buu ihi inaan ilaahay u tukado weligii weligeyba ilahay umaan sujuudin laa ilaha ila allah inuu ku dhawaaqo xaalada caynkaasiya salaad la-aantii iyo tarku salaagiibaa u diiday oo ka hor istaagay ilahay baa ku ciqaabay subxaana wa tacala iyadoo laa ilaha illa allah aanu ku dhawaaqin oo sidii carabkiisu uuga xidhan yahay ayaa naftu ay ka baxda dadka qaarkood waxaa qalbigooda ku weyn lacagta iyo adduunyada iyo baayac mushtar sidaa ogeed baa marka naftu ay ka baxayso marka la dhaha laa ilaha ila allah dhaha adduunyadii ayuun bay ka sheekaynayaanin wuxuu leeyahy ibnulqayim raximahullah dadka baayac mushtarkaa qof ka mida ayaa wuxuu ii warramay isagoo ka warramaya qof ay qaraabo ahaayeen oo geeridu ay ku soo xaadirtay ayaa waxa ay ku yidhaahdeen waar laa ilaha ila allah markaasaa wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo haadihi alqitcatu rakiisa wallahi alaabtani waa mid jaban hada mushtaraa jayid wallahi kani waa iib wanaagsan haadihi kada haadihi kada xataa qada baayic basharkiisa buu ka sheekaynay ilaa naftu waxa weeyaan ay ka baxday waayo adduunyada ayaa qalbigiisa ku weyneyd oo ilaahay kaga weyneyd subxaana watacaala adduunyadu ilaahay ka jeclaa adduunya ayuunbuu xusi jiru hadal hayn jiray ilaahayna kaafil buu ka ahaa waxa weeyaan moogan qaarkood waxaa laga yaabaa marka naftu ay ka baxayso laa ilaaha illa allah inay ku dhawaaqaan iska baaye inay ku dhawaaqaan kelmado gaalnimo ah waxay leeyihi ibnu qayim raximahullah ninbaa ibnuljawsi baa sheegaya arrinka nin maradulmawtkii ku jira sakaraatulmawt ayaa waxaa lagu uhi war laa ilaaha illa allah dheh markaasaa wuxuu leeyay qallabanii rabbii fii anwaaci lbala ilaahay imtixaan iyo ibtiloo dhanba wuu imariye buu leey intan adduunyada joogay falaw actaani lfirdawsa lamaa wafaa bima yujrii calaya haddii ilaahay janatulfirdawsa uu isiin lahaa wallahi inaanay oofiseen buu leeya inay guddeen waxa ilaahay uu iigeys ilahay buu la murmaya subxaana watacaala waa alla lakoodnimo ayaa uu ku dhimanaya weesh fii hada lbalaa buu leeyay muxuu ilaahay ka faa'iidaya inuu siba noo ciqaabo hadda naftii ayaa kasii baxayso adduunyadiiba waa uu kasii jeedaa qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waanu gaalownay iyadoo naftu ay ka baxayso oo sheekha ibnu rajab la dhaha wuxuu leeya raximahullah cabdulcaziiz ibnu abi rawaad imaamka la yidhaahda wuxuu uhi xadartu rajulan cinda almawt yulaqanu shahaada nin baanu imi naftu ay ka gurmayso tawxiidka loo hayo laleeya war laa ilaha illa allah dheh faqaala fii aakhiri ma qaal huwa kaafirun bima taquul hadalkiisii u dambeeyey wuxuu noqday inuu yidhi kalma kelimatu laa ilaha ila allah ee aada hebelow ku hadlayso anigu waaban ku gaaloobey maga rumaysniba wamaata calaa dalik isagoo xaaladda caynkaasiya ku sugan ayaa naftu ay ka baxday waxau leeya markii dadkii aan weydiiye aan idhi ninkani muxuu samayn jiray waxay yidhaahdeen kaana mudmina khamrin wuxuu ahaa mid khamriga cabo weliba ka caado dhigtay markaasaa sheekhaasi dadka markuu waaninayo wuxuu odhan jiray intaa kadib ittaqu dunuub fa inaha hiya alatii awqacat waar dunuubta iska ilaaliya waa ta khaatumada ka xumaysay ninkaa waa ta kaliftay halkuu laa ilaaha illa allah ka odhan lahaa inuu gaalnimo waxa weeyaan ku dhawaaqo qaarkood marka nafta ay kasii baxayso waxaa laga yaabaa inay tilmaamaan hadalla gaalnimo sida inay diinta caayaan oo kale waayo caribku carabkooda ka caado dhigtay inay diinta caayaan qaarkood waxaa la maqlay iyagoo leh markii nafta ay ka gurmaysay naarta saqaro la yidhaahdo ayaan ku jiraaba huwa fii saqar huwa fii saqar waxaa markii arrinkiisa iyo taariikhdiisa dib loo raacayna la ogaaday inuu kamid ahaa kuwa aan salaada tukan ilaahay baana tabaaraka wa tacaala ka ballan qaaday kuwa aan salaada tukan inuu ku gubi doono ku ciqaabi doono naarta saqaro la yidhaahdo qaaluu maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin markii la yidhi naarta saqaro maxaa idin geliyey waxaa jawaabteedu ay noqotay kuwa salaada tukada kamaanaan mid ahayn marka walaalayaal qofka waxaa ka mida calaamaadka tusiya inay khaatumadu ka xumaatay inuu tawxiidka ku dhawaaqi kari waayo oo wax kale uu ku hadlo waxaa jira calaamaad iyaguna dadka qaarkood ka muuqda marka naftu ay ka baxdo kadib sida marka la maydhayo oo kale sheekha leedhada qaxtaani wuxuu leeya raximahullah oo kamid ahaa dadka dadka maydkee dhintay maydha nin maydha baa lay keenay oo la yidhi maydh meydhitaankiisii markii aan bilaabay ayaa midabkiisii caddaanka ah wuxuu isu bedelay madow sida dhuxush oo kale ah markii horena wuxuu ahaa nin cad intaan argagaxay baan meeshii ka cararo aan ka baxay buu leeyay anigoo aad iyo aad u baqanaaya nin ka taagan baan la kulmay waxaan ku idhi qoladii maydkan sidatay ma idinkaad ahaydeen markaasuu yidhi haa maxaad u tahay baan idhi wuxuuhi aabihii baan ah waxaan idhi buu idhi maa shaanu rajul bal ninkan xaalkiisa ka waran muxuu samayn jiray intii uu noolaa qaala hada rajul kaana laa yusalli wuxuu ahaa buuhi ninkani midaan salaada tukan jirin ilaahay baa tabaaraka watacaala calaamadaa ka muujiyey si kuwa nool cibro iyo wax ku qaadasho ay ugu noqoto way u ogaadaan qofku isagoo ilaahay caasiya haddii uu dhinto inay taasi tahay calaamatun calaa suui khaatimatihi nin kale isagana sidaa o kale waxa uu leeyahay sheekhaasi waa naloo keenay markii aanu bilownay inaanu maydhno ayaa midabkiisu isbedelay oo u madoobaaday ninkii u warramaya wuxuu leeyahy ma sida garhkaydoo kale ayuu u madoobaaday wejigiis wuxuu leeyahy maya bal wuxuu noqday aswad mila alfax madow saa dhuxush oo kale ah fadlan cashiradda dhinaca kale rowsa ula socota mawduucan qaybaha ka hadhay nin kale isagana sidaas oo kale waxa uu leeyahay sheekhaasi waa naloo keenay markii aanu bilownay inaanu maydhno ayaa midabkiisu isbedelay oo u madoobaaday ninkii u warramaya wuxuu leeyahy ma sida garhkaydoo kale ayuu u madoobaaday wejigiis su wuxuu leeyahy maya bal wuxuu noqday aswad mila alfax madow saa dhuxush oo kale ah dabeetana waxaa bilaabmay buu leeyahy ninkaa in indhihiisa uu ka soo baxo damun axmar dhiig cas ayaa indhaha ka qulqulayay wa kaanahu yabki dam walciyaadu billah ilaah baynu xaalkaa ka magan gelaynaa waxaad moodaa buu leeyahay inuu dhiig ooyayo ninka caynkaasi waa calaama calaa suui lkhaatima dadka qaarkood waxaa ka muuqda calaamaad tusiya inay khaatimadeedu xumaatay marka la aasaayo waxau leeyahy sheekha qore kitaabka tadkirat likhwaan nin ayaa waxaa dhacday in la aasaayey ninkii markii qabrigiisii qiblada dhigay ayaa oo xagga qiblada loo jeediyey ayaa waxa uu bilaabay inuu qiblada ka jeeso oo madaxiisu u jeediyey qiblada mooyaane dhinaca kale haddana waa la jeediyey oo xaggii qiblada loo jeediyey haddana qibladii waa uu ka jeeso waxaa haddana bilaabmay baa uu leeyahay ninkaasi in indhihiisa ay furmeen indhihii laysku laabee laysku celiyey haddana waa meyd oo sankiisa iyo afkiisana dhiig casi uu ka socday oo weliba aad iyo aad u adag waxa uu leeyahay nin kale isagana waxaa dhacday markii qabriga la dhigay ee xagga qiblada loo jeediyey ayaa inta qiblada uu ka jeesta ayaa wejigiisii ciidda uu geliya sankiisii buu ciidda geliyey haddana waa la jeediye xaggii qiblada loo jeediyey waxaana loo dhigay waxyaabo bal isroga ka celi iyadoo la isleeyahay malaa meesha kala dheer wixiiba inta uu soo dhaafay buu haddana isrogaa madaxiisii iyo sankiisii iyo wejigiisii buu ciidda geliyey markii dambe waxaa la ogaadoo muuqatay bal ilaa shan jeer markii sidaasi ay soo noqnoqotay inuu ninkani yahay nin ilaahay tabaaraka watacaala khayr aanu la doonin oo ilaahay uu la damcay inuu qiblada ka jeediyo sidii ayaa markaa so ciidda lagu rogay mid kale waxaa dhacday waa qiso ku taalla kitaabka waa risaala caajila ila lmuslimiin axadu culamaai lmuslimiin baa qisadaa ka warramaya waxa ay ka dhacday waddanka urdun waxay leeyahay annagoo masaajid fadhina ayaa dad baa noo yimi waxay yidhahdeen kaalay oo qofkan bal nala aasa waxaanu la yaabnay baanu aragnay maxaad aragteen baanu waad arki doontaanayna marya yidhahdeen waxa markaa meesha ay ugu yimaadeen nin dhalinyara oo dhintay oo qabrigiisii markii lays yidhi qoda ee la dheereeyey mas uu ka soo baxay mas aad iyo aad u weyn sheekhii qisadan shaahiday ayaa ka warramaya sheekhii waxa uu dadkii kula taliye uu yidhi waxaa laga yaabaa meeshan in ahayd dad uu mas leeyahay iskaga durkoo meel kale u qoda ilaa laba boqol oo mitir baanu meeshii hore ka durugnay bay leeyihin haddana maska laftiisii baa meeshii labaadna ka soo baxay goodkii hore markii dib loogu noq waxaa la arkay iyadoo maski aanu ku jirin laakiin uu dalooshaday labada qabri inta udhexays oo dhulka hoose uu soo maray waxa uu yidhi haddana bal waxaad isku daydaan inaad maska meesha ka soo saartaan biro iyo qoryaanu doonana bay leeyihin oo maski baanu meesha ka soo saaray waxaanu soo dhignay qabriga dushiisa isagoo indhihiisa waxa weeya banaanka soo dhigo dadka eegaya ayuu halkaasi maski soo fadhiyey dabeeta markii la keenay ninkii maydka ahaa ee qabrigii lagu riday ayaa maski intuu boodh kiciyey qabrigii isku shubay dadkii markaa qabriga ku jiray ee iilka gelinaya intay argagaxeen ayaa meesha ay kasoo yaaceen argagaxa meeshaasi ka dhacay wuxuu leeyahay sheekhu dadka qaarkood ayay naftuba ka baxa ayaabaa biir doorsoomay oo lagu qaaday gawaadhida gurmudka degdeg oo dhakhaatiirta loola yaacay maski dabeete inta godkii ninkii uu ugu galay ayaa isku duuduubay intuu kasoo bilaabay cagaha ilaa madaxa waxau leeyahay sheekhu waxaanu maqlaynay masku isagoo jajabinaya ninkaa lafihiisa ayaanu maqlaynay waa laga yaacay meeshii muddo kadib baa lagu soo noqday waxaa la arkay iyadoo maski weli sidii ugu duuban yahay waxaa xalkuu noqday in la yidhi isaga iyo maskoo isku duuban ciidda un dusha kaga roga oo inaga wa calaama calaa suui khaatima waxau ahaa markii dib loo raacay buu leeyahy sheekhu ninkaa dhalinyar tahay nin musrifa oo ilaahay tabaaraka watacaala caasiya waajibaadka rabbi tabaaraka watacaala u dirayna ka taga dadka qaarkood waxaa ka muuqda calaamaad xunxun marka la aaso kadib oo xabaasha ayaaba soo tuftoo banaanka soo dhigta bal u fiirta qisadan dhacday waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay saxaabiga laha anas ibnu malik sida imaam albukhaari warinayo kaana mina rajulu min bani najaar qad qara'a albaqara wa ala cimraan wa kaana yaktubu lirasuuli illah waxaanaga mid ahaa buu leeyahy nin ka tirsan qabiilada reer banu najaar ninkaasi wuxuu ahaa nin qur'aanka yaqaanay wuxuu akrihi jiray suurat lbaqara iyo alicimraan ayuu bar waktigaa waxyigu bilowga uu ahaa ninka baqara iyo alicimraan yaqaanaa wuxuu ahaa nin cilmi fara badan leh waxaanu ahaa nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam karraani oo ah wuxu qora faintalaqa haariban xataa laxiqa biahli lkitaab ninkii shaydaan baa maalin qaata wuu cararay diintii ayaa uu ka baxay wuxuu u tegey qoladii ahlulkitaabka yahuud iyo nasaari u tegey farafacuuh qaaluu hada qad kaana yaktubu limuxamed sal alla alay wasalam ucjibuu bih ninkii bay darajo u yeeleen iyagoo leh iyagoo doonaya inay uga faa'idaystaan dacaayadda ay dacaadeynayaan dacwada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa marka ay leeyihiin kii nebi maxamed wuxuu qori jiraaba kasoo cararee ma khayr baa agtiisa yaalla bal u fiirsada ilaahay baa se tabaaraka watacaala qoorta ka jebiyey oo ninkii nafta ka qabtay fa xafaruu lahu fawaarow ninkiibay god u qodeeno dabeetana ay ku aaseen markii soo tufay oo xabaasha banaankeedii isagoo yaalla ayaa la arkay uma caaduu faxafaruu lahu fawaarow waxay yidhaahdeen markiiba war waan iska garanaynaayo maxamed iyo saaxiibadii baa ninkan ciil u qabo xalabay kusoo gudeen oo qabriga ay ka soo saareen oo inay ka argoostaan bay doonayaan qabri labaad bay u qodeen oo weliba ay u adkeeyeen dabeeta haddana mar labaad baa qabrigii ninkii uu soo tuuray dhulkii ilaahay baa diiday markaasi ayaa ay ogaadeen inuu arrinkani yahay arrin xagga ilaahay subxaana watacaala ka dhulka ilaahay baa le subxaana watacaala cidda ilaahay caasida waxba kuma aha ilaahay tabaaraka watacaala dhulka inuu ka hadliyo oo maalinta qiyaama dhulku waa ka hadli doona oo ku warrami doona wixii dushiisa lagu sameeyey waa markhaati furi doona dhulkan aynu ku dul soconnaa waxba ilaahay kumaa subxaana watacaala dhulka inuu amar ku siiyo kuwa lagu aasay ilaahay amar raalli ka ahayn inuu dhulku banaanka usoo saaro arrinta caynkaasi waa calaamad tusinaysa qofka inay khaatimadu ay ka xumaantay ilaahay subxaana watacaala khaatimo xumada haynaga badbaadiye waxa haddaba ay tahay walaalay arrinta muhimkaa in ay tahay in la ogaado maxaa sabab u ee keena inay khaatimadu xumaato inagoo soo ururayna insha allahu tacaala inay khaatimadu xumaato waxyaabaha keena waxaa kamid ah taswiifu tawb addoonku inuu yahay mid ilaahay caasiye subxaana watacaala haddana aanu toobad keenayno toobadii dib uu dhigaayo oo uu yahay addoonku mid ku qarqoomo dhinac walba ay ka martay macaasida shahawaadka iyo shubahaadkabali mar kastoo la waaniyo laodhan war ilaahay usoo noqo ilaahay u toobad keenna wuxuu leeyahy berri baan toobad keeni doonaa waxaan toobad keeni doonaa berri maalinta ku xig taasina waa sheekada iyo maaweelada nafta waayo xaqiiqadu waxay tahay miyuu jiraa qof eed beritoole inuu noolaan doono waa dacwa nafsi sida aimada qaarkood ay yidhaahdeen raxmatullahi caleyh markaasaa qofkii isagoo macsiyadii sameynaya weli aan ka toobad keenin ayaa malakul mawtku u dhawaaqaya u qabanaya nafti baa laga qabanaya markaasaa addoonku wuxuu bilaabayaa inuu ka murugoodo maalmahaasi uu dayaco uu toobad keeni waayey markaasaa wuxuu leeyahy rabbi irjicuun ilaahay dib ii celi ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ugu jawaabayaa kallaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu baaqay in fara badan inaynu maalin kasta ilaahay u toobad keenno wuxuu leeyahy saxaabiga ladhaa aluakhir almuzani qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaa ayuha annaasu tuubuu ila allah waardadow ilaahay u toobad keena fa inii atuubu fi lyawmi miata mara ilaahay waxaan u toobad keenaa maalintii boqol jeer waa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam bal xaalka nebi maxamed aynu ku cibro qaadano maalintii boqol jeer buu toobad keenaya nebi maxamed iyadoo ilaahay uu doortoo darajo sare u yeelay dembigiisana ilaahay subxaana watacaala uu dhaafo innagana waxaa laga yaabaa inaynaan ilaahay tabaaraka watacaala mar qurana maalinta aynan u toobad keenin taasi waxay noo hogaaminaysaa inoo sababaysaa khaatima xumo ilaahay khaatimada haynoo hagaajiye ilaahay xaggiisa waa inaynu ujeedsano ilaahay naxariistiisana waa inaynan ka quusan waa inaynu ka digtoonano walaalayaal toobadda inaynu dib u dhigno haddaynu toobada dib u dhigno markaaba aynu xagga ilaahay u noqon weynana waxaa dhacaysa inaynu murugoon doono sa ilaahay nooga warramay subxana watacaala waxaa ka mid a waxyaabaha sababa qofka inay khaatimadu ka xumaato cadam alistiqaama wa xub almacsiya addoonku inaanu toosnaan macsiyadana waxa weeyaan uu jecel yahay oo addoonku haddii uu toosnaado inay khaatimadiisa hagaagayso ilaahay nooga warramay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun kuwa ilaahay rumeeyey ee toosnaaday macsiyada iyo mukhaalafaadka iska ilaaliyey marka geeridu ay ka baxayso malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaya malaa'igtaasi waxay ugu bushaaraynayaan inay heli doonaan wixii loo ballan qaadi jira waxaa malaa'igtaasi ay ugu bushaaraynayaan inay yihiin kuwa u dhow oo shaydaan xaaladda aanu ka agdhowayn khaatumada wanaagsan oo seejiya oo garab mariya waxa mar kale ilaahay uu ka warramay kuwa khaatumada wanaagsan la seejinaynaya kuwa daalimiinta wayudilu allahu daalimiin khaatumada waxa ilaahay uu ka xumaynaya kuwa daalimiinta daalimkuna mid ilaahay xaqiisa meel kaga dhacay buu noqon karaa oo sameeye wixii ilaahay u diiday waajibaadkiina dayacay kaasi waa daalim waxaa daalima ka addoomaha xuquuqdooda meel kaga dhacaya ka macaasida samaynaya naftiisa wanaageedii waxa weeyaan ka garab marinaya ee nafta wanaaggii ka leexinaya xumaanta xaggeeda u leexinaya ayaa daalima addoonku haddii macsiyada uu caadaysto oo aanu ka toobadkeenin waxaa shakila-ana shaydaanku inuu qalbigiisa qabsanaayo iyo fikirkiisa ilaa laxadaadkii albidiqsiyada u dambeeya noloshiisa kamida nafta ay ka baxayso marka haddii la doono xaaladaha in tawxiidka loo qabto si hadalka u dambeeya adduunyada uu kaga baxayo tawxiidku u noqdo xaaladda caynkaas iyo macsiyadiibaa ka xoog roonaanaysa tafkiirkiisa iyadii ayaa uu ku mashquulsanaanaya iyada ayaa markaasi uu ku dhawaaqaya ilaahay baa taa sheegoo yidhi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin markii xaqa ay ka leexdeen ee macsiye ay jeclaadeen ayaa ayaa ilaahay tabaaraka watacaala quluubtoodii uu leexiyey ilaahayna subxaana watacaala ma hanuuniyo qoomka faasiqiinta ah oo kuma hanuuniyo kelmadda xaqa inay ku dhawaaqaan xaaladdaa naftu ay ka baxayso dad fara badan ayaa walaalayaal waxaa dhacday iyadoo naftu ay ka baxayso inay ka sheekaynayaan macsiyadii ay samayn jireen wuxuu leeyahy imaamu dahabi raximahullah nin ayaa geerida u timo markaasaa waxaa lagu yihi war laa ilaaha illa allah dhe markaasaa waxaa jawaabtiisu ay noqotay ishrab wa asqini khamriga cabo anigana igu shubay waraabi uma maata falaa xawla walaa quwata ila billah isagoo leh khamriga adiguna cab anigana igu shub ayaa naftu ay ka baxay waa macsiyadu samayn jiray baa ka xogloonaatay oo u suurto gelin weyda ama ka hor istaagtay inuu tawxiidka iyo hadalka wanaagsan uu ku dhawaaqo waxaa walaalayaal asbaabta kamid a tuulu lamali wa nisyaanu lmowt qofku inuu rajada adduunyada uu ka leeyahay uu dheeraysto oo uu soo arka inuu yahay mid adduunyadan muddo dheer ku noolaanaya oo iyadun u fikiraya aakhiro iyo geerida iyo dhimashadana uu iska ilaabo arrinta caynkaasi sababba u noqotay in badan oo khalqiga ka midii inay noloshoodu guuldarro ay ku dhammaato shaydaankuna waxa weeyaan uu ka xoog roonaado oo shaydaanku u sawiro inuu cumrigoodu dheeraan doono muddo kadib ay toobad keeni doonaan oo ay hagaagi doonaan oo dabeete iyagoo xumaanta noocaasiya ku sugan aakhirana ilowsan geeridu waxa weeyaan ay u timaado waanana aanay waxba u tarahayn sidaa awgeed ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxau nooga digay tuulul amal inaynu adduunyada isku ilowno oo macnaheedu yahay qofku inuu dadaalkiisao dhan adduunye ku bixiyo iyadoo uu jecel yahay adduunyadu ay ka fogeyso ay ka jeediso aakhiro iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii addoonka u abuuray dabeetana addoonku uu noqdo mid u hoggaansan hawadiis oo samaynaya waxyaabihii rabbi tabaaraka wa tacala uu ka mamnuucay wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam kun fi dunya kaanaka gariiba ucaabiru sabiil addoonu adduunyada ha isku ilaabin waxa adduunyada dusheeda aad ku noqotaa sidoo aad tahay oo kale qof qariiba waddankiisii meelaan ahayn jooga qofkaasi muxuu sameeya wuu saaci qaataa wuu tabaabushaysta safarkiisa u diyaargarooba amaba waxaad noqotaa nin wadahaya waddankiisiina ma joogo waa ka yimi kii kalena ma gaadhin waddadii dhexe ayaa uu ku jira haddii meel uu yaro fadhiista uu ku yaro nastaa uu ku dhaqa uu ka dhaqaaqa adduunyada saasoo kale ku ahaw ha isdhiganin oo ha isku ilaabin saa ogeed baa wuxuu odhan jiray cabdillaahi ibni cumar marka xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyo marka waagu uu kuu beriyo galabnimada ha sugi marka galabnimada aad gaadhana waaga berigiisa ha sugi camalka saalixaa dib ha u dhigin camalka xuna aad samaynayso ka noqoshadiisa iyo ka toobadkeenkiisana dib ha u dhigin waxa uu odhan jiray cabdillaahi ibni cumar wacudda nafsaka min ahli lqubuur waa kastoo beriyo gabal kastoo dhaca waxaa naftaada aad ku tirisaa inaad ka mid noqon doonto kuwa qubuuraha iyo xabaalaha geli doona bal u fiirsa rabbi tabaaraka wa tacaala sida u dhaleeceeyey kuwa adduunyadu ay mashquulisay oo isku ilaabay oo mooday inay ku waarayaan waxaa rabbi uhi darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhiihim alamal fasawfa yaclamuun iska daa nebi maxamedow ha iska cunaano ha raaxaystaan rajada adduunyada ay ka leeyihiin iyo yididiilada ay dheeraysteen ha mashquuliso wakhti dambe ayay garan doonaan marka geeridu ay u timaado marka la xisaabiyo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay walaalayaal ummadeennan qaybteedii hore waxa ay ku hagaageen ee ay ku noqdeen dad ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala inay ahayd alzuhdu waalyaqiin wuxuu rasuulku awalu salaaxu awalu haadihi lumma bizuhdi waalyaqiin ummaddan qaybteedii hore waxa uu ku hagaagay iimaan iyo zuhd adduunyada inay ka zaahideen oo adduunyadu qalbigooda aanay meel ku yeelan oo adduunyadu fikirkooda o dhan aanay qaadan wayahliku aakhiraha aw wayahliku aakhiruha bilbukli waalamal ummaddan qaybteeda dambe waxay ku halaagsanaysaa buu leeya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bakhayltinima iyo adduunye jacayl iyo amal rajo iyo yididiilada inuu adduunyada ay ka leeyihiin qofka ibni aadamkaa rajadiisa iyo yididiiladiisa iyo cumrigiisa waxaa fara badan rajadiisa iyo yididiiladiisa cumrigiisa iyo ajashiisa ayaa kago ka kooban oo ka sokeeya sidaa awgeed walaalayaal qofka muslimkaah waa inaanu adduunyadan aanu isku ilaabin hadduu isku ilaabana khaatimada inay ka xumaato ayaa halis uu yahay wuxuu odhan jiray caliy bin abi taalib radia allahu canhu waxa ugu daranaan idinka baqaya waa laba arrimood waa itibaacu lhawa wa tuulu lamal inaad hawadiina raacdaan waayo qofku hawadiisa hadduu raaco taasi waxay ka hor istaagaysaa inuu xaqii raaco xaqii oo u cad oo u arko ayaanu dheg udhigahayn inuu qofku rajada iyo ididiilada adduunyada uu ka leeyahay u dheeraystaana waxa ay kalifaysaa inuu aakhiro iska ilaabo qofku mar hadduu aakhiro iska ilaabana inuu khayr iyo taacaad iyo wanaag sameeyo way ku adkaanaysaa inuu sharka iyo xumaanta ka dheeraadaana waxa ay noqonaysaa mid aad ugu adag xumaantuna way u fududaanaysaa camalka wanaagsanna wuu ka caajisaya sidaa awgeed addoonka ilaahay shar uu la doono waxaa lagu ciqaaba bay odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa afar arrimood inay indhihiisu qalalaano weligii ilaahay daraaddii aan u ooyin iyo inuu qalbigiisu qalalo iyo inuu noqdo mid adduunyadanun isku ilaaba iyadana dadaalkiisa oo dhan ku bixiya waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keentay inay khaatimadu xumaato suxbatu lashraar dadka xunxun in lala saaxiibo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi xadiidka saxiixa ah alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu la diin iyo la dhaqan noqonaya cidda uu la saaxiibo midkiina ka fiirsado oo aad ha u hubsado cidda uu la saaxiibayo waxaa kaloo rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofku cidda uu jeclaado uu la saaxiibo inuu meel la tegi doono yowma alqiyaama oo anta maca man axbabta buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saaxiibkuna saaxiibkiisa raad weyn buu ku leeyahay waxa uu u guraa oo u jiidaa si qofku aanu dhaadhahayn waxaa laga yaabaa saaxiibkaagu hadduu wanaagsan yahay xagga khayrka iyo daacad iyo wanaagga inuu kuu jiido hadduu xun yahayna xagga sharka iyo macsiyada ayaa uu kuu jiidaya arrintaasina waa mid mujarab oo la arkay qofkoo iimaanla baa laga yaabaa in gaalnimo uu ku dhinto noloshiisu kufri lagu khatimo sababtuna ay tahay saaxiib xun waxaa jira nin laodhan jiray cuqba ibnu abi mucayd ninka caynkaasi ah waxaa dhacday inuu casuumay dadkii qureysheed oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ku jiray dabeete rasuulku markuu gurigiisa soo galay wuxuu yidhi ilaa aad i rumayso oo qof muslima aad noqoto raashinkaaga cuni maayo u dhowaan maayo dabeetana wuxuu yidhi waan ku rumeeyey bal raashinka iska cun arrinta caynkaasi waxaa maqlay ninay saaxiib ahaayeen oo ubaya ibnu khalaf laodhan jiray intuu u yeedhay baa waxa uu ku yidhi war waxaan maqlay inaad anaka soo dhow diintii aabbayaasha inaad ka tagtayoo inanka yare maxamed inaad raacday baad maqlay dabeetana wuxuu idhi maye sida arrinku maahe dee nin weyn oo mucadam oo sharaf lebaa gurigaygii soo galay markuu idhi raashinkaaga cuni maayana ilaa aad i rumaysana dee ninku inuu gurigayga gaajo kala tago ayaan karaayeystay buuri wuxuu idhi waar ninow dhegayso wallaahi wejigayga iyo wejigaagu xaaraan bay kala yihiin ilaa aad u tegaysid ninkaa maxamed oo labada indhood candhuuf aad kaga tufaysid halkaa qoortana aad kaga istaagaysid ninkii dabeetana sidii buu sameeyey gaalnimada caynkaasi isagoo ku sugan ayaanu dhintay sida uu leeya ibnu katiir raximahullah fii tafsiirihi ilaahina tabaaraka wa tacaala aayadda qur-aanka ee uu leeyahay wa yowma yacaddu addaalimu calaa yaday yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylata laytanii lam attakhid fulanan khaliila laqad adalanii can idikri bacda id jaaanii waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala aayadda uu ku soo dejiyey sida aimada qaarkood ay tilmaameen ninkaa waxaa rabbi uu leeyahay xus maalinta kii daalimka ahaa fariisa uu qaniini doono oo odhan doono alla hoogayge miyaan rasuulka raaco maxaan hebel saaxiib iga dhigtay waxa hanuunkii iyo khayrkii wanaaggii uu iga lumiye u iseejiyey intuu ii caddaaday kadib calaaxalka caynkaasina qofka waxba u tari maayo yowma alqiyaama qiso labaad oo bukhaariyo muslimba ay weriyeen abuu taalib odagii la odhan jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa waxaa dhacday markii sakaraatulmawdka uu ku jiray waxa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hase haatee waxaa ag fadhiyo uga soo horreeyey abu jahl iyo cabdullaahi ibnu abi umaya ibnu lmugiira oo ahaa laba nin oo gaala gaaladii waaweynada qureysheed bay kamid ahaayeen rasuulku isagoo adeerkii la hadlay wuxuu ku uhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeer waxaa tidhaha laa ilaha ila allah waa kelmad ilaahay agtiisa aan kaagaga doodi doono maalinta qiyaame waxaa dhacday labadii nin inay ku yidhaahdeen abu taalib atargabu can millati cabdilmualib ma cabdilmualib oo aabbahaaya ayaad iska nacaysaa diintiis oo inanka inaad adeerka u tahay baad raaci doonto rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana waa uu ku celiyey dacwadii iyo baaqi uu ugu yeedhiyey tawxiidka iyo islaamnimada iyaguna mar walba waxay ku lahaayeen ma diintii aabbaha waad nici doontaad maanta iskaga tegi adigoo da-daa ku gaadhay ceeb baa kaa raaci doonta dabeetana waxa uu dhinto nafta ay ka baxday isagoo tilmaamaya inuu diintii aabbihii ku dhinto bal u fiirso isagoo abu taalib yaqiinsanaa diinta nebi maxamed inay xaq tahay haddana tawxiidka inuu ku dhawaaqo asbaabta u diiday waxaa ka mid ahayd saaxiibadaa xunxun ee ag fadhiyey ee shirkiga iyo gaalnimada u qurxinayay hala iska ilaaliyo markaa saaxiibada aan wanaagsanayn waxa uu yahay arrinka kale ee aynu kusoo gabagabayn doonaa biidni illah tacalluqu lqalbi bigayr illah qofka qalbigiisu hadduu ku tacalluqu ku xidhmo cidaan ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasi wuxuu halis u yahay inay khaatimada ka xumaado waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay quluubtu waxay ku xasishay ay ku xoogaysataa inuu yahay ku-xidhnaanta ilaahay iyo ilaahay xuskiisa aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub ilahay wuxuu leeyahy kuwa muuminiinta ah ee quluubtoodu xuska ilaahay ku xususho ku xasisho xuska ilaahay bay quluubtu ay ku xasishahay qalbigu wuxuu ku noolaadaa oo inuu sugnaado keensato marka qofka naftu ay ka baxayso inuu ilaahay ku xidhan yahay haddiise qalbigu shay kale uu ku xidhmo ilaahay uu ka jeesay subxaana wa tacaala adduunye uu ku xidhmo adduunyadu ay ku weynaato qofka khaatimadu inay ka xumaato ayaa arrinkiisu u dhow yahay waxaa dhacday nin inuu inuu isu arkay inaan nolole aanay u laabnayn oo sakaraatulmawdkii uu ku jiro dahab iyo xoolo wuxuu haystay buu soo ururiyey iyadoo cidina aanay la joogin ba wuxuu la hadlayaa dahabkiisa oo wuxuu leeya yaa xabiibi yaa man afnaytu fiika cumri abuutu wa atrukuka ligayri kii aan jeclaayow kii cumrigayga aan ku dhameeyeyow ma waan dhimanayaa oo cid kale iga kaa hadhaysa oo cid kale ayaan kaaga tegaya ku dhexlaysa saliidna halkan u soo dhig marba intuu intuu soo qaado gobol yaroo dahaba ayaa saliiddaa intuu geliyo uu liqaya siduu dahabkiisi u liqliqaayey ee uu tilmaamayay inuu yahay kii uu jeclaa noloshiisa uu ku dhameeyey iyo cumrigiisa ayaa naftu ay ka baxday bal u fiirsho qofkii qalbigiisu adduunya uu ku xidhmay ee ilaahay iska ilaabay subxaana wa tacaala sida waxa weeyaan khaatimadu ay uga xumaatay waxaa kaloo imaam alqurtubi uu tilmaamaya raximahullah kitaabkiisa la odhaha tadkira liaxwaali lmawta inuu jiray nin mu'adin ahaa oo u bixi jiray minaaradda masaajidka si u eedaamo deetana maalin wuxuu arkay guri qolo kiristaani ay lahaayeenoo masaajidka ka hooseeyey gabadh waxa weyaan halkaasi joogta inta uu eedaankii iska daayo oo uu daadegay buu gabadhii u tegey waxyaaba markaa uu kala hadlay waxaa ka mid ahaa inuu guursado waxay tidhi waad og tahay inaynu kala diin nahay aduu muslim baa tahay anaguna kiristaan baanu aabahayna ogolaan mayo adigoo muslima inaad waxa weeyaan i guursato waxa uhi dawaaban kiristaanoobi doonaaba si aan kuu guursado qalbigaygiiba adiga ayaa qaatay dabeetana waxaa dhacday inuu millada iyo diintii ka baxay ninkii muad ee khayrkii wanaagii cibaadadu ay ka muuqan jirta waxaa dhacday in gabadhii sidii lagu siiyey wuxuu leey imaam alqurtubi raximahullah maalintii arrintaasi ay dhacday lafteeda ee uu ridoobay ayaa waxaa dhacday inuu guriga dushiisa u baxay deetana halkaa inta uu ka soo dhacay qoorta uu ka jabo naftii halka ay kaga baxday falaa huwa biha walaa huwa bidiini diintiisina faramadhnaan isagoo ka taagan buu dhintay gabadhii waxa weeyaan diinta uga baxayna isagoon helin ayaa nafta ay ka baxday waa khaatimo xumo weeye sidaas oo kale waxa aimadu ay tilmaamsa ibnulqayim oo kale ninkii gabadha khiyaameeyey ee inta ay meel weydiisay gurigiisa u tilmaamay ee dabeeta albaabka hoosta uga soo xidhay ee markay tidhi alaab inoo raadi ka bax iyadoo albaabku uu furan yahay ee gabadhii ay iska baxday ee qalbigiisa oo dhami gabadhii uu raacay markii nafta ay ka baxaysay ninkaa in lagu yidhi hedela waxaad tidhaha laa ilaha ila allah dabeete hadalkiisu uu noqday uun ayna tariiqu ilaa xamaam ilminjaab waa hadalkii gabadhu ay ku tidhi halkeedaa loo maraa meesha ladhaha xamaam ilminjaab hadalkii gabadhu ay ku tidhi gabadhii qalbigiisu uu raacay ee ilaahay uu uga jeestay qalbigiisu hadalkiinbuu ku celcelinayay marka qofka qalbigiisu hadduu ku tacalluqo uu raaco oo uu la weynaado cidaan ilaahay ahaynin subxaanau watacaala inay khaatimadu ka xumaato ayaa isaguna halis uu yahay ilaahay tabaaraka watacaala khaatimada hainoo wanaajiyo waxaa walaalayaal inala inala gudboon inaynu ku dadaalo asbaabta keenaysa inay khaatimadu inoo hagaagto oo aynu kaga hadli doonno insha allahu tacaala muxaadarada soo socota aynu ka digtoonaano aynu iska ilaalino inay geeridu inoo timaado iyadoo xaalad xun oo ilaahay raalli aanu ka ahayn aynu ku sugan nahay ilaahay tabaaraka watacaala dembigeenna ha dhaafo khayrkii wanaagana hayna waafajiy wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed